degmada dooble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad badan oo isugu jira danyar iyo barakacayaal kuwaasi oo aan haysan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha aadamaha xilli ay fooda inagu soo hayso bisha barakaysan ee rabadaan ayaa dadkan danyarta ahi waxa ay sheegeen inaysan haysan raashin ku filan waxayna hay-adaha asmafalka iyo dadka muxsiniinta ah ka codsadeen in lasoo caawiyo waxaan deganahay magaalada dhubley gaar ahaan kaam ka mid ah kaamanka ku yaala magaalada dhubley kaamkaas aan deganahay waxaa iska jiraan dad ma garatay duruufo kala gaar qaba oo dadka degan waa dad u badan dad reeb mii ah oo dadkii abaarihii xoolihii ay soo dhaafeen oo kaamka soo galay dadka ayaga marka waa dad waxba shaqana haysanin oo waxawaaye xoolihiina ma garatay abaartii ay kala tagtay marka dadka waa dad ma garatay nuuc kasta isugu jiraan dad waayeel xanuunsan dad ma garata baahi gaar qaba dad curyaama ah marka dadka muxsiniinta ah oo ilaahay uu wax siiyey waxaan ka codsanaynaa inay ma garatay dadkaas ay soo caawiyaan hadda haddana sidaan ognahay bisha barakeysneed ayaa soo socota ilaahay subxaanahu watacaala bishaas sadaqooyinka lala baxay wakhtiyaalka kale way ka duwan tahay marka si gaar waxaan codsanaynaa dad ma garatay afurka aada u dhib qaba ayaa jira dadka ma garatay muslimiinta ah oo ma garatay ilaahay uu wax siiyey waxaan si sharaf leh ugu codsanaynaa dadka inay il raxmada kusoo eegaan dad iska tabaala oo maanta oo alxamdulilah rabbilcam xoolihii ay kasoo dhammaadeen abaarooyin ay soo galeen magaalada dhubley ku nool kaamanka ku nool oo kaamanka magaalada dhubley ka mid ay tahay waxaa jira ilaahay baa jira dadka waa dad daruuf ay iska haaso agoomaha ay ku jiraan curyaamaha ay ku jiraan islaanta agoonta haasato dadka curyaamaha dadka waayilaha lasoo toosinay intaasna hadda ilaahay unbaa u baqan laakiin wax ay haastaan oo maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin lagu hadlayna ilaahay ayna u jirin duruufo ay iska haastaan waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta oo ilaahay wax uu siiyey inay macnaha ilraxmaan nagu soo fiiriyaan oo ilaahay gargaar iskale ay macnaha noo gargaaraan waxay noo qaban karaan ay noo qabtaan alxamdulilah rabbil intaas horta aad iyo aad aan uga codsanaynaa